maamulka gobolka togdheer iyo kan degmada burco iyo madaxda wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer ayaa magaalada burco waxa ay ka daafureen qorshe lagu horumarinayo dugsiyada dowladda gaar ahaan maamulka somalilan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalay daafurka ayaa sheegay ujeedka iyo muhiimada daafurkaani ujeedadayan waxa weeye in ardaydii dugsigan ka baxday dib loogu soo celiyo si ay gacan uga geystaan dhismihiisa iyo hagaajintiisa moral samaynta ardayda iyo dhismaha macalinka iyo taakulayntiisaba inay qayb ka qaataan waxaanu ogaanay inaan dowlad laysku hadlayn hay-ad laysku hadlayn laakiinba horta ardaydii xooggii ka baxay dugsiga anigu waxaan ka mid ahay ardayda halkan ka qalin jabisay uguna horeysay waktigii lasoo noqday dalka lagu soo noqday ardaydii lagu bilowday lagu bilaabay ardaydu maamul caydid sheegay daasada ku fadhiisan jirtay ayaan ka mid ahaa alxamdulillahi bahyaha joogtada ah yani bahyaha hadda taagan iyo hadday tahay horumarka mustaqbalkaba ee waxa weeye inaynu waxa weeye dee wax kusoo celino dugsigii daafurkaani ayaa ujeedadiisu waxa uu ahaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyo tayada dugsiyada waxbarasho ee ku yaala deegaanada maamulka somalilan gaar ahaana dugsiyada waxbarasho ee ku yaala degmada burco ee gobolka togdheer